إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار xadiidka shan boqol iyo toddoba iyo toban waa can anasin radia allaahu canhu anas waxaa laga soo wariyey ilaa ralliha ka noqday anna rajulan inin dakhala almasjida masaajidka uu soo galay yowma aljumucati maalin jimco ah inuu masaajidka soo galay waannabiyu waalxaal annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam qaa'imun uu taagan yahay oo yakhdubu uu khudbadaynayo faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahi halakat ilamwaal xoolihii waa halaagsameen ayuu yidhi wainqatacat isubul waddooyinkiina waa go'een fadcu allaha caza wajalla yugiisunaa ilaahay noo bari caza wajalla yugiisunaa roob hana siiye ilaahay roob noo weydii farafaca yadayh markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam labadiisii gacmood sare u qaaday humma qaal markaasuu wuxuu yidhi allaahumma agisnaa ilaahayow markaa noo roobe allaahumma akisnaa ilaahayow roobna sii fadakara alxadiid xadiidka ayuu sheegay markaa sheikhu wa fiihi adducaa'u biimsaakiha waxaana ku sugnaa xadiidka yacni duco uu nebigu sala allahu calayhi wasalam yacni markii dambe ku duceeyey roobka korkiisa korkooda inaanu ku di'in oo laga qabto laakiin hareeraha iyo markaa buuraha iyo meelaha markaa dhirtu ka soo baxayso meelaha roobka in loogu shubo muttafaqun calayh waa la ysku waafaqsan yahay xadiidka bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen waxa uu xadiidkani tilmaamayaa in nebiga sala allahu calayhi wasalam ee roobdoonta si kale oo uu sameeyey oo aan ahayn inuu markaa salaad tukado oo daba duceeyo si aan qaab aan qaab ka ahayn oo nebigu u sameeyey sala allahu calayhi wasalam roobdoonta ayuu xadiidkana sheegayaa oo nebigu sala allahu alayh wasalam maalin jimcaha isaga oo khudbadaynaya oo mimbarka saaran oo khudbaddii jimca ku jira ayaa waxaa soo galay nin reer miya markaasaa wuxuu la hadlay nebiga sala allahu calayhi wasalam ayuu la hadlay waxaanu ku yidhi xoolihii waa halaagsameen oo bimacnaa waxa weeye waxay la halaagsameen eabaar daraaddeed ayaa xooluhu markaa la halaagsameen marka waxa weeye dhibaato badan inay jirto ayuu sheegay waxaanu yidhi ilaahay roob noo weydiye ayuu yidhi nebiguna sala allahu calayhi wasalam markaasuu gacmihii sare u qaaday dabeedna waa duceeyey allaahumma akisnaa allaahumma akisnaa allaahumma akisnaa wuu saddex goor yidhi riwaayaadka qaarkoodna allaahuma asqinaa allaahuma asqinaa allaahuma asqinaa waana isla macne yacnii saddex goor ayuu markaa yidhi ilaahayow markaa roobna sii sidaas iyadaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ku duceeyey dabeedna mimbarkii isagoo saaran oo weli aan ka soo degin nebigu sala allahu calayhi wasalam oo weli khudbaddii wada ayaa roobkii markaa soo daatay marka uu hadalka hore ku leeyahay nebigana sala allahu calayhi wasalam oo uu leeyahay roob ilaahay nooga barina samada xabad daruura looma yaqaan xabad daruura samada looma yaqaano ayaa xadiisku sheegaya intiibaa waxa weeye isla markiiba daruur baa timi isla markiiba roobkii ayaa soo daatay isagaoo nebigu sala allahu calayhi wasalam weli khudbaddii wada oo aan mimbarkii ka soo degin ayaa waxa weeye roobkii uu soo daatay roobkii uu soo daatay masaajidkuna waxa uu ahaa cariish buu ahaa markaasaa nebiga sala allahu calayhi wasalam garhkiisa isagoo ka da'aya ayaa markiiba la arkay roobkii waxa weeye ma qaadin jimcihii marka uu nebigu markaa khudbadaynayey ilaa jimcihiisii kale ayuu roobkii da'ayey ilaa jimcihii kale ayaa roobkii da'ayey isagoo markaa khudbaddii haddana markaa khudbadaynayo jimcihii labaad ayaa ama ninkii maalintii hore yacni soo galay ama nin kale oo reer miyiya labada mid weeyaan bay yidhaahdeen saxaabadii yacni ama ninkii ama nin kale ayaa soo galay markaasaa wuxuu yidhi xoolihii waa halaagsameen daad baa qaatay waddooyinkii waa go'een yacni markaa ilaahay noo bari inuu roobka naga joojiyo markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam dhoo la caddeeyey markaasuu markaa uu yidhi allaahumma xawaalaynaa walaa calaynaa ilaahu hareeraha noogu shub yacni markaa korkayaga ha ku shubin meelaha markaysa waxaan markaa buuraha iyo meelaha markaa waxa weeyaan dhirtu ka baxaysa iyo meelaha markaa in lagu shubo ayuu oo ilaahay ku shubo ayuu markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam oo ilaahay ka baryey isla markiiba korkayagii ayaa daruurtu sidaa uga kala carartay bay yidhaahdeen markaasaa waxay noqotay gabbal bannaan ayaa korkayagii noqotay oo wax daruuraba aan markaa lahayn marka waxay ku tusinaysaa waxa weeye yacni istisqaaga ama roobdoonta in qaab labaad oo loo sameeya ay jirto oo khudbadda jimco oo kale markaa in lagu duceeyo oo ilaahay laga baryo roobka markaa inuu shubo taasna marka waxa weeye qaabkaasina inuu soo arooray oo nebiga sala allahu aleyh wasalam sunnadiisii ka mid yahay ayay markaa ku tusinaysaa wakadalika ducooyin kale wakhtiyada kale la ducaynayana saa si la-eg yadana markaa waa lagu ducayn karaa laakiin waxa weeye qunuudda markaa in salaadaha naasilo weeyaan la yidhaahdo oo salaadaha markaa lagu qunuudo qaabka noocaasa nebigu sala allahu alayh wasalam uma samaynin oo waxa weeye qunuudda waxa uu sameeyey uun quraadii la laayey oo waxa weye nimankii gaaladaa ay laayeen yacni saxaabadii badnaa ee la laayey taa yadaa nebigu waa ka qunuuday sala allahu alayhi wasalam laakiin roobka roobdoon aawadeed nebigu sala allahu alayh wasalam uma qunuudin sidaas aawadeed yacni sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam kama mid aha in roobdoonta markaysaga loo qunuudo yacni markaa sunnaha nebiga sala allahu alayh wasalam yacni kama mid aha masaa'il badan baana xadiidka lagala baxaya masaa-isha lagala baxaya waxaa ka mid ah ruuxu markaa hadduu khatiibka la hadlaayo oo xaaje ama markaysagaa wax markaa muhima uu kala hadlaayo oo uu khatiibkii khudbadda jimcaha ku jira oo khudbadaynaya hadduu la hadlo inaynay taasiyadu laqwi ahayn laqwi inaynay ahayn jimcadiisiina inaynay waxba yeelayn jimcadiisina inaynay waxba yeelayn waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waa u taqriiriyey oo ma odhan aamus markaysaga inaad hadasha ma aha yacni ma o ma odhan nebigu sala allahu alayhi wasalam marka taas iyada in laga reebayo ruuxa markaa khatiibka la hadlaya ee danka la hadlaya inay waxa weeye laga reebaayo ayay markaa ku tusinaysaa oo aynay mamnuuc ahayn waxay kaloo ku tusinaysaa yacni roobdoonta in markaa waxa weeye qaabkaana loo samayn karo ayaa markaa kale oo laga qaadanaya xadiidka waxay kaloo ku tusinaysaa in waxa weeye cid markaa lagu rajo badan yahay ducada in laga aqbalayo in markaa la odhan karo markaysagaa noo ducee noo ducee in markaa la odhan karo oo waxa weeye nebigii sala allahu alayh wasalam ay ku yidhaahdeen yacni laakiin ruuxii markaa yacni la filayo inuu markaa uu yahay ruux markaa saalix oo yacni ducadiisu ijaabada kaaga dhowdahay in la odhan karo noo ducee ayaa lafteeda laga qaadanaya xadiidka shan boqol iyo siddeed iyo toban wa can anasin wa anas waxaa laga soo wariyey anna cumara radia allaahu canhu in cumar radia allaahu canhu ilaa raalliha ka noqdee kaana inuu ahaa idaa quxituu haddii markaa ay abaaroobaan yastasqii bilcabbaasi bni cabdilmuطalib qaxatuu iyo quxituu labada waa loo dabdiyey qaxata markaysagaa min baabi nafaca qaxida lafteeda waa loo isticmaala min baabi taciba quxitoo mabniyu lilmajhuula lafteeda waa ku timaadaa laakiin waxay u eg tahay saniiceeda yacni sida ahlucilmiga qaarkood u wadaan in mabniyu lilmacluum laysaga laysaga markaa yacni laqbaynayo kaana idaa quxituu waxay ahaayeen haddii markaa kaana wuxuu ahaa cumar idaa quxituu hadday abaaroobaan yastasqii mid markaa roobdroob ku dalba bilcabbaas ibni cabdilmualib yacni waxa weeye cabbaas oo ina cabdilmualiba nebiga sala allahu alayh wasalam adeerkii wa qaala markaa yidhaahda allaahumma innaa kunnaa nastasqii ilayka binabiyina allaahumma ilaahayow innaa kunnaa annagu waxaannu ahayn nastasqii ilayka qaar roob kugu weydiista binabiyinaa nebigayagii sala allahu calayhi wasalam fatasqiyanaa markaasaadna waraabin jirtay wa innaa natawasalu ilayka bicammi nebiyina hadda waxaannu kugu markaa tawasulaynaa nebigayaga sala allahu calayhi wasalam adeerkii ayaannu kugu tawasulaynaa oo roob kugu weydiisanaynaa fasqinaa na waraabi fa yusqawna markaasaa la waraabin jiray rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa xadiidka saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkan waxa uu tilmaamayaa cumar bnukhadaab in waxa weeye cabbaas ibnu cabdilmualib inuu markaa roobdoon markaa yacni ilaahay markaa inuu roob ku siiyo inuu markaa ilaahay ka baryey ducadiisa ducada cabbaas uu duceeyo inuu ilaahay roob ku siiyo sidaas iyadaa inuu ilaahay ka baryey ayuu xadiidkani ku tusinayaa waagii horena waxay ahaayeen nebigu sala allahu calayh wasalam markuu noolaa qaar waxa weeye nebiga roobdoon ku sameeya oo nebiga markaa yacni yidhaahda ilaahay noo bari inuu roob noo shubo sidaas iyada ah ayay markaa odhan jireen marka binebiyina waxay markaa noqonaysaa ay biducaa'i nebiyina waayo haddii daatadiisa loo jeedo dee daatadiisa marka kaleba waa ku roob dooni lahaayeen yacni markuu dhintay dabadeedba waxay odhan lahaayeen ilaahu markaa xaqiisa ama jaahiisa ama daatadiisa roobka nagu sii ayay odhan lahaayeen oo waxa weeye daatadii nebiga sala allahu alayhi wasalam inaynay ahayn yacni waxay roobdoonta ku samayn jireen bay ku tusinaysaa ee ay tahay biducaa'i nebiyina taqdiirka la qadaraya ay tahay ducada nebiga iyaga sala allahu alayh wasalam macnuu inuu sidaas yadaa uu yahay waxaana u deliila inay ducada tahay xadiidkii hore anase aynu soo marray oo waxa weeye marka ay roobka waayaan nebigay odhan jireen noo ducee sida ninkaa masaajidka soo galay maalinta jimcaba uu ku yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam fadcu allaha caza wajalla yugiisunaa ilaahay noo weydii yacni oo nooga bari inuu roob noo shubo yacni ilaahay nooga bari muu odhan markaysa waxaan ilaahayow yacni jaaha nebigaaga ama yacni xaqa nebigaaga ama daatada nebigaaga sala allahu calayhi wasalam ayaannu roobka ugu weydiisanaynaayo roobka noo shub intuu ninku iska ducaysto sidaas yadaa ma odhan ninkuna saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam buu ka mid ahaa ee waxa markaa uu yidhi ilaahay noo bari taasi waxay markaa deliil u tahay oo ay qariino u tahay waxay istisqaaga ku samayn jireen markuu nebigu noolaa sala allahu calayhi wasalam inay tahay ducada nebiga sala allahu calayhi wasalam inay sidaas yadaa tahay waxa marka dambe la waayeyna waxa weeye waa ducadii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo markuu nebigu dhintay dee inuu markaa waxa weeye duceeyo oo roobkii markaa u weydiiyo ilaahayo uga baryo dee markaa ma suurowdo markaa ta waxa weeye isbeddelku ku yimina taas yadaa weeye sidaas aawadeed bay u keensatay inay waxa weeye cumar bnukhadaab iyo saxaabadii inay ka intiqaalaan yacni ducadii yacni ay u guuraan inuu cabbaas u duceeyo inuu cabbaas u duceeyo wa innaa natawasalu ilayka bicammi nabiyina fasqina fasqinaadani waxay tahay waa ducadii markaa cabbaas baa duco kale lagu sii ladhay oo macnuhu wuxuu noqonayaa ilaahay ow markaa ducada cabbaas yacni noo aqbal oo roobka markaa noo shub sidaas yadaa ayuu marka waxa weeye macnuhu uu u dhacayaa cabbaasna maalintaas waa duceeyey oo ducada uu duceeyeyna sida xaafid ibnu xajarba uu fatxulbaariga ku soo aroorinayo zubayr ibnu bakkaar ayaa soo wariyey sifada uu maalintaas ku duceeyey oo waxa uu cabbaas yidhi allahuma inahu lam yanzil bala'un ila bidanbin walam yukshaf ila bitawbatin wahadihi aydiina ilayka bidunuub wanawaasina ilayka bitawba waqad tawajaha alqawmu bi ilayka limakani min nabiyika fasqina ducaa caynkaasa ayuu cabbaas ibnu cabdilmualib yacni markaa ku duceeyey xaafid ibnu xajarna wuxuu ku soo arooriyey fatxulbaariga ayuu ku soo arooriyey saniiciisuna waxa uu ku tusinayaa in riwaayadaasi ay tahay riwaaya markaysa waxaan markaa qawiya oo ama saxiixa ah ama xasana ah waayo muqadimada markaysa waxaan ayuu ku sheegay wixii markaa waxa weeye aathaar iyo axaadiisi aan soo aroorinayo waxaan markaa iltisaamayaa in waxa weeye ay noqdaan ama saxiix ama xasan inay noqdaan wixii dacfi ku sugan yahayna waa ka hadlaya wax ka hadalah oo uu sameeyey xaafid ibnu xajar oo uu riwaayadaa kaga hadlayna ma jiro ahlucilmi kale oo markaysaga iyaguna saxiixiyeyna waa jiraan oo shaykhulalbani laftiisuna waxa weeye atawasul anwaacuhu wa axkaamuhu waxa uu tilmaamay in riwaayadaasi ay tahay riwaaya saxiixa inay tahay ayuu markaa tilmaamay marka waxa weeye ducada caynkaasa ayuu ku duceeyey ilaahay ow bele ma soo degta buu yidhi dembi sababteed mooyaane si kale kuma soo degto waxay ku fadhidaa markaysaga oo laga qaatay yacni qowluhu tacaala wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum walam yukshaf ilaa bitawbatin tawbad waxaan ahayn laguma faydo beleda soo degtaa waxay ku fadhidaa qowluhu tacaala ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim yacni sidaas yadaa ayay markaa ku fadhidaa wahaadihi aydiina ilayka bidunuub yacni gacmaha yagii dembi bay ka buuxaan gacmaha yagii dunuub ayay ka buuxaan iyo dembi wanawaasiina ilayka bitawba taasi waa gacmaha yagiioo dembiyay ka buuxaan yacni foodaha yagina aday kuu khuduucsan yihinoo towbaday kuu toobad keenayaan ayay ilaahayow u dullaysan yihiin markaa waxawe foodaha yaguna waqad tawajaha alqawmu bi ilayka yacni dadkani adiga xaggaaga ayay markaa waxaweye aniga igu soo kaa tawasuleen aniga ayay iigu kaa tawasuleen oo markaa yacni xaggaaga ay iigu soo jeesteen bimacnaa ducada markaa ay ku baryayaan aniga yacni iska soo horraysiiyeen limakaani min nebiyika fadli aan ka fadli badanahay ma aha oo cid iga fadli badan baa ku sugan ee waxa weeye meeshaa nebiga ka joogay sala allahu calayhi wasalam oo nebiga inaan waalid uga dhignaa oo aan adeerkii ruma ahaa sidaas aawadeed ayay markaa tahay waxa markaa waxa weeye ay ii soo horraysiiyeen waa sidaas yadaa weeye fasqina ilaahayowna waraabi oo roobna sii ayuu cabbaas ku duceeyey markaasaa waxa weeye roobkii u da-ay oo ilaahay roobkii uu u shubay markaa sidaas yada ah ayaa markaa taasina marka ay ahayd marka xadiidkani waxa uu yacni caddaynayaa tawasulka daa daatada iyo waxa weeye jaaha iyo xaqa lagu tawasulaa inaanu markaysagaa mashruuc ahayn oo aanu markaa bannaanayn oo aanu markaa waafaqsanayn tawasulkii markaa saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu khilaafsan yahay ayuu xadiidkani ku tusinaya taasina aynay bannaanayn in markaa yacni la yidhaahdo yacni bixaqi nebiyina ama bijaahi nebiyina nebiga jaahiisaan wax kugu weydiisanaynaa iyo xaqiisa iyo wax la mida in la yidhaahdaa inaynay bannaanayn waayo hadday bannaan tahay saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo cumar ibnukhadaab baa markaa samayn lahaa oo waxa weeye kamay leexdeen wasiilada markaa yacni xoogga badan oo wasiilada markaysa waxa laga xooga badan yahay iyo tawasulka laga xooga badan yahay umay markaa weecdeen bacdi baa waxay yidhahdeen masaladii markay ishkaal ku samaysay ayaa waxay yidhaahdeen xadiidku waxa weeye waxa uu ku tusinayaa faadilkii isagoo joogo markaa inaad ku tawasushaa ay suuroobi karto yacni waxa weeye inay bannaan tahay jawaazu cuduuli tawasuli bilmafduul yacni cani alfaadil kii fadliga badnaa inta laga weecdo tawasulkii lagu tawasuli lahaa kii mafduulkee laga fadli badan yahay in lagu tawasulaa inay bannaan tahay ayaa xadiidka laga qaadanayaa bay yidhaahdeen laakiin xadiidku dee waxa weeye macnahaas markaa in la yidhaahdo waa laga qaadanayaa waxay tahay waa macno markaysaga aan saa'iq ahayn waayo dhibaatadu waa badnayd sanadkana waxa uu ahaa markaa caamu ramaada yacni markaa sagaal bilood baan wax roobi diin meel biyo yarooda ayay ahayd meel iska saxaara a bay ahayd roobka markaysagaa mid laga maarmi karayay ma ahayn dhibaato badan baa loo qabay xaalka caynkaasa waxa weeye sidii waxa weeye markay nebigu noolaaba sala allahu calayhi wasalam nebiga intay ka weecdaan may odhan jirin marka cumarow noo ducee iyadoo nebigu joogo cumarow noo ducee ama cabbaasow noo ducee may odhan jirin oo cid kale marka umay weecan jirin waxaana la ogsoon yahay qofka marka baahidu ku badan tahay waxa weeye meeliba meeshay ka xoogga badan tahay ayuu marka u yacni u cuskadaa oo waxa weeye u cararaa marka waxa weeye siday nebiga ugu soo cararayeen yacni waxa weeye cid kale kumay doorsan jirin waxay ku tusinaysaa tawasulkii nebiga lagu tawasulayey inaynay suuroobi karayn maadaama uu dhintay ayaa xadiidku daliil u yahay oo markaa uu ku tusinaya marka tawasulka jaaha yacni iyo xaqa lagu tawasulayaa waxay tahay midaan bannaanayn oo waxa weeye aan markaa wax yacni bannaynaya oo daliilana aan loo haynin noocyada tawasulkana waxay tahay wax mashruuca iyo wax bidcaah iyo wax markaa waxa weeye bidca oo xaaraanah iyo wax markaa bidca oo shirki oo gaalnimo ah nooc kastaba yacni tawasulku waa leeyahay oo waxaa markaa jira tawasul sharciya oo adilada ku soo aroortay oo in ilaahay magacyadiisa wanaagga badan iyo sifooyinkiisa lagu tawasulo taas yadii waxa weeye waa mashruuc oo waa layna amray oo qur'aanka ayaa ilaahay inagu amray walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha ilaahay magacyada wanaagga badan baa u sugnaaday ee waxa weeye markaa magacyadaa wanaagga badan ilaahay ku barya ayaa marka ilaahay uu yidhi marka waa tawasul ilaahay magacyadiisii lagu tawasulayo weeye markaa taasi waa mashruuc oo waa mid layna amray amra iijaab aw amra istixbaab ama ha ahaado amarkaasi amar laynagu waajibiyey ama amar laynoo sunneeyey kuu doonaba ha noqdee waa mid ma'muuroo layna amray nooc labaad oo tawasulka ka mid ah waxa weeye altawasulu bilacmaali asaalixa camallada markaa wan wanaagsan in lagu tawasulo oo ilaahay markaa lagu baryo yacni taasina waxay tahay tawasul markaa mashruuca weeye in camalka wanaagsan ilaahay markaa lagu baryo tawasulkaas waxa weeye camalka saalixa ilaahay lagu baryayana aayaadka markaa qur'aanka iyo axaadiista nabowiga ah intaba waa ku soo arooray rabbanaa inana samicnaa munaadiyan yunaadii liliimaani an aaminuu birabbikum faaaamana rabbanaa fakfir lana marka waxa weeye macnuhu wuxuu u dhacayaa iimaanka ilaahay ow aanu ku rumaynay iimaanka aanu la nimi daraaddeed noogu dembi dhaaf waa tawasulun bilcamali asaalix tawasul camalkii saalixa ahaa lagu tawasulayo weeye aayaad kale oo ku soo aroorayna waa jiraan qisadii saddexdii nin ee waxa weeye godka galay ee nebigu sala allahu calayhi wasalam ka qisooday saddex nin ayaa waxay galeen markaysagaa god bay galeen godkii markay galeen ayaa waxa weeye dhagax weyn ayaa soo dulundulcooday dabeedna godkii ay galeen ayuu afka ka xidhay oo afka ka daboolo afku markaysa waxa markaa afka ayuu ka xidhay marka dhagaxii saddexdii nin waa dhagax weyn weeye dhagaxay iska qaadi karayaan ma aha meelay ka baxaanna ma laha meelay ka baxaanna ma laha marka waxa weye markii saasi ku dhacday ayay waxay yidhaahdeen waxa inagu yimi waa aragtaan marka waxa weeye ilaahay oo inaga qaada mooyaane dhagaxanna iskama qaadi karayno marka ruux walowba camalkaad ugu rajada badan tahay ee aad is leedahay camal wanaagsan oo aad samayso kaasaa kuugu rajo badan oo ilaahay inuu wax kugu siiyo dhibaatada kaaga faydo kaasaa ugu dhowaansho badan kaad is leedahay ilaahay ku bari markaasaa saddexdii nin mid waliba waa duceeyey mid waxa uu ku tawasulay yacni birul waalidayn iyo labada waalid siduu markaa baari ugu ahaa oo ugu samafalayey ayuu mid ku tawasulay mid kale wuxuu ku tawasulay muxaramaadka iyo xaaraanta siduu uga dhowrsoonaa ayuu mid kalena yacni ku tawasulay khaasatan weliba markuu awoodo oo marka xaaraantii inuu sameeya ay u suuro gasho siduu uga dhowrsoonaaye uga tegi jiray ilaahay daraaddii uu uga tegi jiray ayuu ku tawasulay mid kalena wuxuu ku tawasulay ammaanada iyo siduu u ilaalin jiray ayuu ku tawasulay markaasaa waxa weeye mid waliba markuu ilaahay ku baryey ilaahu haddaad camalkaa og tahay buu yidhaahdaa mid waliba uu ku soo gooyaa inaan adiga daraaddaa u sameeyey oo aanan cid kale u samaynin ilaahay ou markaysaga yacni kurbadanna haysa naga faydoo dhagaxa naga qaad markaasaa waxa weeye kii hore markuu duceeyey ayaa qaybbaa markaysaga waxa markaa dhagaxi uu dhaqaaqay oo in yaro inay ka bixi karayn ayaa bannaanaatay kii labaad baa duceeyey kii labaad markuu duceeyeyna in kale ayuu dhagixi dhaqaaqay oo bannaanaatay intaana kama bixi karaan kii saddexaad baa duceeyey markaasaa waxa weeye dhagixii yacni markaa godkii yacni markaa laga qaado ay sidii bay kaga soo baxeen marka xadiidkaana nebigu sala allahu alayhi wasalam waa sheegay waa tawasul bilacmaali saalixa nooca markaa saddexaad ee tawasulka mashruuca waxaa ka mid a ruuxaad markaa salaax iyo wanaag aad ku tuhunsan tahay inaad markaa oo yacni tidhaahdo ilaahay ii bari ilaahay ii bari inaad ku tidhaahdo taasina waxay tahay waa tawasul mashruuca markaa weeye waa taa nebiga sala allahu alayhi wasalam ay u iman jireen ee ay odhan jireen ilaahay noo bari oo roob noo weydii waa taa cabbaas markaa uu weydiinayey cumar bnukhadaab oo uu yidhi ilaahay markaa noo bari ilaahay noo bari oo roob noo weydii uu markaa uu yidhi markaa taasi waxa weeye saddexdaa nooc weeye tawasulka mashruuca ah tawasulka bidcada ee xaaraanta ah ee aan bannaanayna waxa uu yahay waa tawasulka jaaha iyo xaqa iyo lagu tawasulo oo la yidhaahdo allahuma innii atawassalu ilayka bijaahi nabiyika muxamed ama bixaqi nabiyika iyo ashyaada la midka ah taasina waxa weeye iyaduna waa bidco yacni markaa xadiis iyo markaa daliil bannaynaya yacni ma jiro saxaabada rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam mid ay sameeyeen ma aha oo waxa weeye waa mid yacni bidco ah bal ee marka culammada qaarkood waxay soo rareen ijmaac ay selafku isku waafaqsanaayeen in noocaasi marka uu yahay nooc muxdas oo bidco ah oo cid selafka ka bannaysay bimacnaa saddexdii qarni saxaabadii taabiciintii taabicu taabiciintii saddexdaa qarni wax tawasulkaa jaaha la yimi inaanu jirin baa culammada qaarkood ijmaac ku soo rareen oo ibnuulqayim aljawsiya waxa uu masaladaa ku soo rarayaa ijmaac mas'aladaa ku saabsan ayuu markaa soo rarayaa oo uu leeyahay way ku ijmaacsanaayeen tawasulkaasi inaanu jirin sidaas si la-eg culamo badan oo kaleoo iyaguna ictiraafay noocaasi inuu bidco yahay oo waxa weeye muxdas uu yaho beri dambe soo darriyey yacni waa badan yihiin waxyaalaha akhbaarta qaarkood oo markaa la yidhaahdo waxa weeye abu xaniifaa sameeyey tawasulka caynkaasa ama shaafici baa abu xaniife ku sameeyey wax la mid a qisaska noocaasi waxa weeye waa qisas mukhtalaqa oo been abuurah oo wax jira marka iyaguna yacni ma aha waxyaalaha lagu soo wariyey sida tawasaluu bijaahi fa inna jaahi cinda allahi cadiim culammadu waxa weeye waxay sheegeen inuu mawduuc nebiga lagu been abuurtay inuu markaa uu yahay marka waxa weeye baabkaa wax sida yacni markaa ku sugani sidaas yada ah ayaanu marka u jirin wakadalik waxa markaa yacni nooca kale ee shanaad waa nooc shirki oo gaalnimo ah nooca kale waa maxay waa in markaa la yidhaahdo tawasul baan uga jeedaa haddana waxaan baryayaa awliyada iyo markaa ambiyada iyo dadka dhintay ayaan ilaahay ka baryayaa sheekh hebelow yacni waxaan ii samee waxaan iyacni markaa sidan ii gargaar dhibaatada iga saar yacni waxa weeye markaa awliyada iyo nebiyada iyo markaa baryista la baryaayo ee markaa waxa weeye dad dhintay yacni markaa waxa weeye la gargaar weydiisanaya la baryayo taasi waxay tahay iyadu waa gaalnimo waxaanay tahay waxa weeye noocii markaa mushrikiintii carbeed ama gaaladii markaa ay la iman jirtay maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfaa noocaasi waa shirki akbar sidaas iyadaabuu markaa u yahay waxaana markaysaga culammadu ku soo rareen ijmaac oo waxa weeye man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'ida yadcuuhum wayas'aluhum alshafaacata wayatawakkalu calayhim faqad kafara ijmaacan yacni sheekh taqyadiin waxa uu yidhi ruuxii markaa isaga iyo ilaahay u dhaxaysiiya waa sido u dhaxaysiiya waa sidadaa ciddaa u dhaxaysooo yacni ciduu baryayo oo uu tala saaranayo oo uu shafaacada weydiisanayo ilaahay iyo isaga ruuxii u dhaxaysiiyo bimacnaa uu ictiqaadiyo in cid u dhaxaysa oo intaaba uu ka baryi karaa ay jirto ama nebiye ha ahaato ama waxa weeye yacni ha ahaato saalixiin ha ahaato awliye ha ahaato cid kale ha ahaato faqad kafara ijmaacan kaasi waa gaaloobay waana laysku waafaqsan yahay inuu gaal yahay wax khilaafi kuma sugna marka inay taasi ijmaac tahay oo culammadu isku waafaqsan tahay ayaa sheekhu tiqyadiin uu sheegay culamo badan oo ka sii rartayna oo ka hadalkaa ka soo naqlisayna waa jiraan kutub badan oo fiqiya oo markaa sidaas yadaa loogu soo naqliyey hadday iqnaaca tahay hadday insaaf ka tahay hadday waxa weye muntaha aliiraadaat ka tahay kutub badan ayaa lagu soo raray hadday ibnu muflix tahay yacni kitaabu alfuruuc kutub badan ayaa marka waxa weeye ka soo naqlisay culammada markaysagaa shaaficiyadana qaar ka mida baa ka soo raray aan wax tacaquba ku samaynin sida ibnu xajar alhaytami yacni waxa weeye ibnu xajar alhaytami alfaqiih ayaa ku soo raray isaguna kitaabkiisa la yidhahdo alzawaajir can iqtiraafi alkabaa'ir ayuu isaguna ku soo raray oo ibnu muflix ka soo raray ijmaaca uu sheegayo masaa-isha uu markaa khilaafsan yahayna tacaqub buu ku samayn jiray oo waa tacaqubi jiray laakiin wax tacqiiba halkaa kuma samaynoo kama daba tegin oo wuxuu markaa waxa weeye uu yidhi hadalkaas nadar baa ku sugan ama khilaaf baa ku jira yacni sidaas iyadaa yacni waxa weeye ma jiro marka waxa weeye calaa kulli xaal mas'aladaasi waxay tahay iyaduna marka waxa weeye kufri akbar ayay markaa tahay oo yacni milladda laga gaaloobayo oo lagaga baxayo tawasul magacowga lagu magacaabaa ma aha markaysagaa mid yacni ka dhigaya saa'iq iyo wax bannaan mid ka dhigaaya yacni sidaas iyadaa ayaynay markaa u ahayd saxaabada rasuulkana sala allahu alayhi wasalam marka abaaruhu ku dhacaan marka dhibaatooyin ku dhacaan intay xabaasha nebiga tagaan may odhan jirin nebi allow ilaahay noo bari nebi allow adaanu ku barya inaa dhibaatada naga kor qaad midnaba may odhan jirin ilaahay xataa noo bari may odhan jirin waayo waxa weeye nebigu sala allahu alayhi wasalam dee waxa weeye maadaama uu dhintay yacni waxa inay yidhaahdaan ilaahay noo bari lafteedaan markaysaga waxa mashruuc ahayd yacni camalkeennana wax laynaga gaadhsiinayo waxaa laynoo sheegay oo keliya salliga iyo salaamta salligaa lagu salliyo iyo salaamta markaa la salaamo nebiga sala allahu calayhi wasalam yacni inna lilaahi malaa'ikatan sayaaxiina fi lardi yuballiquuna can ummati asalaam ilaahay waxa u sugan oo markaa malaa'ig arlada wareegta oo marka ummaddiisa nebiga sala allahu calayhi wasalam ummaddiisa salaamta ka soo gaadhsiisa nebiga oo wixii salaama intay soo qaado ayay nebiga soo gaadhsiisaa sala allahu calayhi wasalam salligana sidaas si la-eg waxa weeye waa soo gaadho iyadana axaadiis baa ku soo aroortay waxaan salliga iyo salaamta ahayn nebiga laynagama gaadhsiinayo nebiguna ma oga sala allahu calayhi wasalam maantao dhan haddaad u dhawaaqdo haddaad u yeedho oo tia nebi allow ii gargaar waxaan ii samee kaama warhayo kuma oga laguma gaadhsiin waxyaalaha markaa ku soo arooray xadiis daciifaa jira oo odhanaya waxa weeye tucradu acmaalukum calaya camalladiinna aniga waa laysoo bandhigaa fain wajadtu khayran xamidtu allah wain wajadtu hayra dalika istakfartu lakum camalkiina marka laysoo bandhigo haddii waxa weeye khayr uu yahay ilaahay baan mahadiyaa hadduu khayr aanu ahayna waxa weeye waan idiin dembi dhaaf weydiiyaa xadiiskaasina waa daciif yacni mid nebiga ka sugan ma aha oo nebiga sala allahu calayhi wasalam mid ka sugan yacni xadiiskaasina ma aha oo waxa weeye ariiqa markaa nebiga lagaga soo wariyey waa midaan sugnayn oo markaa daciifo waa mursal waalmursalu min qismi daciif waxaanu weliba ka hor imanayaa axaadiista saxiixa ah ee bukhaari iyo muslim iyo kayrkoodba soo wariyeen ayuu ka hor imanayaa sida xadiiskii uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam layudaadanna rijaalun can xawdi kamaa yudaadu albaciiru daallu unaadiihim yacni waxa weeye rag baa laga caydhin doonaa darkayga ayaa rag laga caydhin doonaa buuri sida awrka baadida ee darka aan lahayn jooga loo baaciyo loo eriyo sidaasoo kalea rag markaysagaa looga baacin doonaa darkayga markaa laga cabbaayo ee ruuxa ka cabbaa aanu weligii dib u harraadaynin raggaana waan garanayaa markaasaan idhaahdaa asxaabii asxaabii waa asxaabtaydii weeyaan waan idhaahdaa yacni riwaayaadka qaar waxay sheegeen ummatii ummatii qaar waxay odhanayaan usayxaabi waa saxaabadaydii yaryarayd ayaan ku idhaahdaa markaasaa laygu idhahdaa innaka laa tadri maa axdasuu bacdak saxaabadaad iyagoo ahaa waad ogay laakiin waxay dabadaa soo darrisiiyeenee la yimaadeen kamaad kamaad warqabtid oo ma ogid baa lagu yidhaahdaa nebiga sala allahu calayhi wasalam innaka laa tadri maa axdasuu bacdak kamay suulin inay cidhbahooda dib uga laabtaan kamay suulin markaasaan dabeedna waxaan idhahdaa suxqan suxqan markaa w waxaan idhaahdaa fa aquulu kamaa qaala alcabdu saalix waxaan idhahdaa sidii addoonkii saalixa uu yidhi waa ciisa bnu maryam buu u jeedaa wa kuntu calayhim shahiidan maa dumtu fiihim falamaa tawafaytanii kunta anta araqiiba calayhim yacni waxa weeye aayaddaas ayuu dabeedna markaysa waxa nebigu sala allahu calayhi wasalam sidaasoo kale aan idhaahdaa buu markaa u yidhi marka waxa weeye inaanu ka warhayn markuu dhintay dabadeed xaaladda ummaddiisa iyo waxa dabadeed ku dhacday iyo waxay camal sameeyeen inaanu ogayn ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidka bukhaari iyo muslim yacni uu soo wariyey oo markaa ku sheegaya xadiidkii daciifkaa waa ka hor imanaya oo waxa weeye markaa waa caaridaya marka waxa weeye sidaas aawadeed waxa uu yahay nebigu sala allahu calayhi wasalam midaan ogayn weeye yacni waxa weeye wax camallada ummaddiisu samaynayso iyo markaa yeedhitaankay u yeedhayso sidaas aawadeed iyadoo aan xabaashiba la tegin in laga dhawaaqo markaysagaa markaa cidla oo la yidhahdo nebi allow shiikh yacni markaa yacni cabdiqaadirow weli hebelow yacni markaa sidaa loogu dhawaaqo la gargaar weydiisto waxa weeye waa markaysagaa shirki akbar oo waa gaalnimo weeye waman adallu miman yadcu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaamati wahum can ducaa'ihim ghaafiluun waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa'an wa kaanuu bicibaadatihm kaafiriin ducada ilaahay hayrkii ay baryayaan inay markaa cibaado tahay markaa yacni ilaahay cid aan ahayn la caabuday inay tahay ayaa aayaddu yacni tasriixisay in tadcuu in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabuu lakum wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum markaa ducada ilaahay cid aan ahayn la baryaayo oo dadka dhintay ee awliyada iyo ambiyada iyo saalixiinta la baryaayo la gargaar weydiisanayo inay shirki akbar tahay oo gaalnimo tahay ayaa markaa aayadduna inoo sheegtay culammaduna waa ku ijmaacsan yihiin sidaas iyada ah weeyaan amaa xadiidka uu soo arooriyey xaafid ibnu xajar fatxulbaariga oo u odhanayo biisnaad saxiix can abi saalix asimaan can malikiddaar oo tilmaamaya inuu nin qabriga nebiga sala allahu calayhi wasalam tegey yaday abaar tahay dabeedna u yihi rasuulkii ilaahay ow ilaahay roob noo weydiiy xadiidkaasi waxa uu yahay xadiid daciifa ahlucilmiga qaarkood dacfiga xadiidka ma istixdaarin sida sheekh ibnu baaz oo kale marka uu tacliiqaadka uu ku leeyahay fatxulbaariga ma uu istixdaarin dabeedna jawaab kale ayuu kaga jawaabaya laakiin inuu markaa qisadaasi daciif tahay waxa caddeeyey albani oo tawasul anwaacuhu wa axkaamuhu ayuu ku waadixiyo ku caddeeyey waxaana ku jira xadiidka nin majhuula oo la yidhaahdo maliku daar oo bisalix isimaan ninka uu ka warinayo ninkaasi waa majhuul inuu majhuul yahayna waxaa caddeeyey oo sheegay mundiri iyo haytami ayaa sheegay oo haytami iyo mundiriba waxay tilmaamayaan majhuul inuu yahay maliku daar albaanina waa ka soo naqlinaya hadalka xaafid ibnu xajar uu yidhina taas caaridi mayso ka hor iman mayso waayo tasxiixa xaafid ibnu xajar waxa uu ahaa tasxiix muqayad ah oo muqayad ku ah yacni marka abi saalix asimaan inuu saxiix ka yahay laakiin mu itlaaqino mu odhan afarku waa saxiix farqaana u dhexeeya in la yidhaha afarku waa saxiix iyo in la yidhahdo hebel bay saxiix ka tahay bimacnaa wixii sanadka intaa ka dambeeya waxa uu daayo u dhaafay ciddii markaa eegaysa masalada noocaasna dad fara badan baa ka haafil noqday ka haafil noqday oo yidhi waxa weeye xaafid ibnu xajar baa aharkaa tasxiixiyey yacni wa xukmu alkalaami almuqayad yukhaalifu xukma alkalaami almutlaq kalaamka muqayadka xukumkiisa iyo kalaamka mutlaqiina waa kala duwan yihiin marka muqayad waxay ku tahay abi saalix isimaan ayuu saxiix ka yahay abi saalix isimaan wixii ka dambeeya sanadka wuxuu uga degay dadku inay eegaan oo ay culammadu markaa xukunto ayuu u dhaafay ee isagu markaa waxa weeye muu xukumay qisadaasna wax daliila kuma sugna waa mida ma asixino waa daciif daciifkuna xujo ma ah waa midda labaad ee markaa ninka laga soo warinayo leeyahay xabaasha nebiguu tegey sala allahu calayh wasalam lama garanayo riwaayadana kama muuqato inuu ninku saxaabi ahaa saxaabi inuu ahaa riwaayada kama muuqato xataa hadduu saxaabi ahaan lahaana mar haddii saxaabadii kale camalkoodii khilaafay xujo keligeed ma noqonayso waa cala sabiil fardi wataqdiir waayo saxaabaddu hadday iskhilaafaan qowlka qaarkood xujo ma noqdo oo kuwa kale markaa xujo kuma noqdo keyrkoodna kuma noqdo aqwaal ahli lcilmi yuxtaju laha walakin laa yuxtaju biha ilahay wuxuu yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir marka calaa kulli xaal inuu daciif tahay baa inagu filan qisada kale u odhanayo marka xafid ibnu xajar sayf baa kitaabuulfutuux ku soo wariyey oo iyaduna tilmaamaysa ninku bilaal buu ahaa taasina ma asixin iyadoo sheekh ibnu baaz aanu istixbaarin sheekh albani baa caddeeyo sayf ibnu cumar ninka la yidhahda waa matruuk ayuu yidhi marka sidaas aawadeed matruukna warkiisa markaa xadiiskiisa lama qaato sidaas aawadeed baan marnaba qisadaasi aynay xujo aynay markaa u ahayn waxaana markaa daliil inugu filan camalkii saxaabadu ina rasuulka sala allahu alayh wasalam marnaba aynay xabaasheeda xabaashiisa tegi jirin oo aynay markaa odhan jirin ilaahay noo bari waa ka cumar ka leexday een markaa yidhi cabbaas ilaahay noo bari sidaas iyadaa ku yidhi calaa kulli xaal mawduucaas markaa tawasul ku saabsan waa mawduuc markaysaga muhim ah waana mawduuc markaa sidiisa u ballaadhan yacni culamo markaa yacni badan oo kutub ka qortayna waa jiraan sida waxa weeye markaa ibnu taymiya oo waxa weeye qaacida jaliila fi tawasul walwasiila kitaabka ka qoray waxaanu ku jiraa markaysagaa kitaabka haddaad gaar u weydo mujalladka markaysagaa koowaad ee majmuucu fataawaha ayuu kitaabka qaacida jaliila fi tawasul walwasiila uu markaa ku guda jiraa waxaa kaloo markaysagaa kutub ka qoray atawasul anwaacu wa axkaamu albani waana risaala qayima aad iyo aad mufiid u ah yacni weeye waxaa ka mid ah atawasul ilaa xaqiiqati tawasul yacni markaa oo nasiib rufaaci oo isaguna markaa qoray ayaa markaa jira marka calaa kulli xaal yacni mawduucaas tawasulku sidaas yadaa ayuu markaa uu yahay waana mawduuc markaysaga muhima weeye qolyaha markaysaga waxaa markaa qubuuriyiintuna waa mawduuc aad iyo aad yacni marka ay ugu dul wareegaan dadka markaa xabaalaha iyo awliyada caabudaha waa mawduuc aad iyo aad ay ugu wareegaan ilaa marka dambe istiqaasadii iyo baryiistii markaa awliyada la baryayey ay ku magacaabeen tawasul ay ku magacaabeen iyadoo shirki akbar ay tahay ayay tawasul ku magacaabeen oo sidaas yada ay yidhaahdeen waa tawasul ay marka u yidhaahdeen baabka tawasulkaadu waa ballaadhan yahay laakiin intaas aynu ka sheegnay waxaan usii idaafaynayaa xadiis caan oo ku saabsan inuu nebi aadam ku tawasulay dembigii uu dembaabay si towbadda looga aqbalo nebi maxamed sala allahu alayh wasalam xadiiskaas caankaa ee loo deldeliishado yacni culammadu waxay sheegeen in markaaanu yacni sugnayn oo uu mawduuc yahay been abuur nebiga lagu been abuurtay sala allahu alayh wasalam inuu yahay siduu xaafid udahabi markaa ku sheegay yacni tacaqubka uu ka daba tegay hadalka markaa xaakim xaakimna waa tanaaquday oo waa isburiyey oo marna wuxuu yidhi cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam aabihii wuxuu ka wariyey axaadiis mawduuca marna xadiidkan ayuu saxiixiyey marka sidaas aawadeed hadalkiisu waa tanaaquday oo waa iska hor yimi xadiiskanna cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam wuxuu ka wariyey aabihii buu ka wariyey marka waa kuwa uu sheegayo yacni inuu waxa weeye mawduucaadkuu ka wariyey aabbihii inuu ka mid yahay yacni kuwaasay soo gudagelaya marka hadalkiisu waa tanaaquday waa la ysla tuurayaa culammada kale muxaqiqiinta muxadisiintina waxay sheegeen khabarku inuu baatil yahay ama mawduuc yahay lisaanka iyo yacni marka xaafid ibnu xajar lisaanulmiisaanka iyo xaafid udahabi marka miisaanulictidaalka waxay ku sheegeen inuu khabar baatila yahay yacni khabar baatila inuu yahay talkhiiska mustadragana waxa uu ku sheegay xaafid udahabi inuu mawduuc yahay marka waa been abuur nabiga lagu been abuurtay sala allahu alayh wasalam sidaas aawadeed ayaan loo daliishan karin xadiidka shan boqol iyo sagaal iyo toban wa can anasin anas waxaa laga soo wariyey qaala inuu yidhi asaabanaa wa naxnu maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama madar waxaana haleelay iyada oo nebiga sala allahu alayh wasalam la jidhkiisa aanu nahay madarun roob baana helay buu yidhi anas ibnu maalik qaala wuxuu idhi faxasara waa fayday tawbahu maradiisii ayuu markaa fayday oo bimacnaa jidhkiisii ayuu maradii yacni markaa ka banneeyey meelaha qaarkood ayuu markaa ka banneeyey bimacnaa gacmaha iyo addimada iyo meelahaasoo kale ayay noqonaysa ee maha maryihii inuu iska wada bixiyey maaha xataa asaabahu yacni si uu markaa yacni u haleelo ama ilaa uu ka haleelay min almatari roobkii wax ka midii ilaa jidhkiisii ay haleeleen wa qaala wuxuu yidhi innahu roobku xadiisu cahdin waa miduu wakhtigiisu cusub yahay birabbihi yacni marka ay biiijaadi rabbih yacni jirsiinta rabbi uu jirsiiyey ayaa markaa cusub oo waxa weeye xagga ilaahay ayuu markaa ka yimi markaa sidaas aawadeed ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam uga markaa yacni barakaysanayey rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskana waxa uu tilmaamayaa roobka in markaa laysu dhigo waa bimacnaa jidhka qaar markaa loo banneeyo waayo waxaa laynoo sheegay inay biyaha roobku yihiin yacni biyo markaa mubaarakoo la barakeeyey inay markaa yihiin ilaahayna waxa weeye imaatinka markaa uu ka yimi yacni markaa ilaahay abuuritaanka uu abuuray iyo waxa weeye yacni xagga sare markaa imaatinka uu ilaahay nagaga keenay taas yadii waxay tahay mid waxa weeye ay dhowayd sidaas aawadeed ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam jidhkiisa si uu u haleelo uu ugu dhigayey oo marada uga qaadayey sida dhibcaha roobka ugu dhacaan weli intaynay dhulka gaadhin weli intaynay dhulka gaadhin taasina waxa weeye inay sunno tahay ayay markaa ku tusinaysaa oo yacni ay markaa sunno tahay in sidaas iyada la sameeya xadiidka shan boqol iyo labaatan wa can caa'ishata caaisha waxaa laga soo wariyey radia allahu canha ilaahay raalliha ka noqday anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam in rasuulka ilaahay kaana uu ahaa idaa ra'a almatara hadduu roob ka arko qaala mid yidhaahda allaahumma sayiban naafica ilaahayow sayiban naafican ay ijcalhu waxaad ka yeeshaa sayiban naafica ama yacni waxaad ka yeeshaa sayiban markaa roob naafican wax anfacaya ka yeel bimacnaa mid wax dhibaataynaya ha ka yeeline mid wax anfaca oo dadka iyo duunyadaba anfaca ilaahayow ka yeel sidaasuu nebigu ku ducayn jiray sala allahu calayh wasalam akhrajaahu waa soo saareen xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray laakiin sawaabku waxay tahay xadiidka bukhaari un inuu soo wariyey sida muxaqiquba uu markaa baraarujinayo marka xadiidkanna waxa uu inoo tilmaamayaa roobku marka uu yacni da'ayo in ilaahay la baryo oo la weydiisto roobka inuu ka yeelo mid naafico wax taraya inuu ka yeelo waayo waxaa jira markaisagaa roob dhibaato ah yacni markaa waxa weeye wax markaa yacni baabi'inaya oo wax qarqinaya oo wax duminaya ayaa jira mid nafcigiisu yar yahay baa jira oo nebigu sala allahu alayh wasalam xadiis kale oo saxiixa waxa uu ku yidhi oo muslim saxiixa uu ku soo wariyey laysat isanatu anlaa tumtaruu walakin isanatu an tumtaruu wa tumtaruu walaa tunbitu lardu abaartu ma aha buu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam in roob la waayo abaartu ma aha in roob la waayo laakiin abaartu waxa weeyaan roobkii markaa in laydiin shubo oo roobkii laydiin shubo oo aanu wax markaa yacni dooga oo uu soo saaraa aynay jirin bimacnaa barakadiis iyo nafcigiisu inay yaraadaan roobki waa da'ayaa laakiin waxba ma soo bixinayo abaartu waa taa bimacnaa abaarta khatarta ahee markaa weynida badani waxa weeye iyadoo roobki jiro haddana wax nafciya inaad ka weydaan taasaa markaa sii daran laakiin waxa weeye inaad roobba weydaan yacni abaarta sii darani ma aha ayuu nebigu ku tilmaamay sala allahu calayh wasalam marka ilahay in la weydiisto marka la yidhaahdo yacni ilaahu mid markaa yacni wax anfaca yacni oo markaa naafico wax anfaca yacni marka waxa weeye ilaahu ka yeel in sidaa la yidhaahdaa taasna waxa weeye waa sunne marka uu da'ayo saasi leeg waa in la yidhahdaa waxa weeye mutirnaa bifadli illaahi wa biraxmatih sidaas yadaa waa in la ilaahay markaa fadligiisa iyo raxmaddiisa ayaa roobka aanu ku helay yacni in saas yadaa la yidhahdo wey waana in marka aan loo nisbaynin dirirada iyo markaysaga waxyaalaha la midkaa yacni waxa weeye toddobaa butaacay iyo yacni markaa sayr mawaydaa in heshay iyo waxyaalaha noocaasa markaysaa waa inaan lagu hadlin oo aan roobkii dirirada loo nisbaynin ee laakiin ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisa waa in loo nisbeeyaa oo yidhaahdaa gallad ilaahay deeq ilaahay naxariisu ilaahay inoo naxariistay yacni sidaas yadaa weeyaan waa in caynkaa yadaa la yidhahdaa waa in caynkaas yada ah la yidhaahdaa watajcaluuna risqakum annakum tukadibuun baa ilaahay yidhi waxaa ka yeelaysaan risiqiinnii bimacnaa waxa weeye shukrigiinnii aa yacni ku shukri naqayseen waxaa ka yeelaysaan inaa beenisaan ayaa ka yeelaysaan culamada qaarkood waxay waa min baabi xadfi lmudaaf tajcaluuna shukra risqikum waxaa ka yeelaysaan risiqiinna shukrinaqaa ka shukri naqayseen inaa beenisaan ayaa ka yeelaysaan beenintaasina waxay tahay roobkii ilaahay shubay in cid kale loo nisbeeyo oo waxa weeye dayda iyo todob iyo markaysaa markaa yacni seer maweyde iyo wax la mida dirirada in loo nisbeeyo ta noocaasi waxay ka mid tahay ilaahay oo laga abaalka daray oo nicmadiisii cid kale loo nisbaynayo makhluuq baa loo nisbaynaya wuxuu ilaahay abuuray yacni dirirku muxuu haystaa waxba ma haysto yacni waxa weeye dirirku wuxuu haystaa yacni ma jiro yacni dirir baa roobkana siiyey ama markaysagaa bixiyey ama isagaa butaacay yacni waxa weeye yacni ta noocaasa yacni mid saxa sidaas yada ayaanu ahayn diriradu marka horena markaysa markaa roobka markaa ma bixiyaan yacni markaa mana sameeyaan mar labaadkana waxa weeye sabab uma ah sabab yacni markaa uma ah oo yacni markaa ilaahay isagama dhigin yacni dirirka iyo roobka yacni sababa isagama dhigin marka nisbaynta loo nisbaynayaa waxa weeye waa mid yacni markaa khalada sidaas yada ah ayay u tahay waxaa kaloo lagu fasiray aayadda watajcaluuna risqakum in la yahay shukriga laftiisa ayaa risiq lagu magacaabay oo waxa weeye waa- waa markaa risiqo waa risiq markaa ruuxda iyo qalbiga marka isaga ayuu risiqu yahay oo waxa weeye risqiba wuxuu u qaybsama risqu lajsaad iyo risqu larwaax yacni wax nafaha marka isagaa risiq u ah iyo wax jasadada yacni markaa risiq u ah ayuu marka waxa weeye uu yahay marka waxa weeye macnaha noocaas oo marka in la yidhaahdo ee, risiqa laftiisa ayaa shukriyana waxa weeye waa macno saa'iq ah oo waxa weeye saxa weeye waana sida cabdullaahi bni cabbaas laga soo naqliyey ahlucilmiga qaarkoodna yacni marka mas'alada ay si fiican u taqriiriyeen وعن سعد رضي الله عنه حديث شنب قل يكوب يلباتن سعد وحلق وريي وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وحكم ذا من العشرة المبشرين بالجنة طبنك مرك إساقا جنة لوقب شاريي أي كم ذاها وحان مركها النبي صلى الله عليه وسلم أبتي وقبيقنا أبتي أي نبي وقبيقنا وقويسكي مركا دلي أي أها آه، نبي صلى الله عليه وسلم دلي ورير بني زهرة أي أي مركا يعني أها ee, waxaanu ahaa ninkii ugu horreeyey yacni ilaahay jihaadkiisa mar yacni cid leeb u ganta ciddii ugu horraysay ayuu markaa ahaa dabeedna nebigu waa kii yidhi sala allahu alayh wasalam haada khaali falyurinii imru'un khaalah kaasi abtigay weeye ee nin walowba abtigaa itus ayuu nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam yacni marka waxa weeye qadarkiisa oo uu sare u qaadayo oo uu ammaanayo oo waxa weeye isagana sii dhiiri gelinayo ayuu nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam kaasi abtigay weeyaane nin walowba abtiga itus ayuu markaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam marka sacd ibn abi waqaas waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu ilaa raalliha ka noqday ana nabiya sala allahu alayh wasalam ee nebigu dacaa fi listisqaa dacaa inuu markaa ku duceeyey fi listisqaa'i yacni istisqaagii bimacnaa roob dalabkii inuu markaa ku duceeyey oo uu yidhi allaahuma jallilnaa saxaaban kasiifan qasiifan daluuqan daxuukan tumtirunaa minhu radaadan qidqidan sajlan yaa da aljalaali waalikraam nabigu sala allahu alayh wasalam ducadii markaa uu ku duceeyey ee, roobdoonta ayuu markaa inoo sheegayaa markaa nebigu wuxuu yidhi allaahumma ilaahayow jallilna yacni markaa nagu camim bimacnaa nagu markaa na wada gaadhsii ee, saxaaban markaa daruur daruurtaasoo markaa kafiifan yacni markaa qara leh oo yacni markaa daruur yacni markaa qara leh oo bimacnaa waxa weeye ee, aan khafiif ahayn laakiin markaa qara leh oo markaa waxa weeye isdul saaran oo qasiifan yacni markaa waxa weeye ee, onkadkeedu uu daran yahay oo aad u onkodaysa yacni qasiif waxa weeye bimacnaa cod yacni weyn onkadkeedu leedahay oo aad u onkoda daluuqan markaa taasoo aad u shubanta ay mundafican bishidda si aada markaa u shubmaysa oo daxuukan hilaac badan yacni daxigu waa qosolkii markaa weeye oo bimacnaa waxa weeye kaannahu markaa yacni waxaa lagu shabbahayaa hilaac markaa badnaanta ayaa qosol badnaan oo kale lagu shabbahaya oo waxaa markaa yacni laga tilmaamayaa waa macno loo isticaaraystay ee, yacni markaa da- yacni hilaacii loo isticaaraystay wey oo daxuukan yacni markaa waxa weeye hilaac badan oo tumtiruna aad markaa roob naga siiso minhu daruurta xaggeeda yacni radaadan mid yacni markaa dhibca yaryar aad markaa naga siiso radaadan mid markaa dhibca yaryar oo bimacnaa waxa weeye ee, aad naga siiso qidqidan oo yacni markaa tixtiixa ee, oo sajlan ee, bimacnaa waxa weeye ee, shubmaya yaa da aljalaali waalikraam kii weynida u saaxiibka ah waalikraami sharfista u saaxiibka ahaayow rawaha abuu cawaanata fii saxiixih marka waxa weeye kasiifan waa inuu qara leeyahay qasiifan waa inuu markaa onkodkiisu markaa sanqar weyn yahay ee, yacni markaa daluuqan waa inuu aad u shubmayo mundafican bishidda inuu aad u shubmayo aad inuu u shubmayo daxuukan inuu hilaac badan yahay oo hadduu hilaac iyo onkod marka onkod weynaado oo hilaac bato waxa uu yahay markaysaga mid aad u bayadhacaya markay dadku sheegayaan roobka waxay yidhahdaan waa ku hilaacay oo waa ku onkoday yacni waxay markaa tilmaamayaan inuu markaa biyo dhacay ayay markaa sheegayaan yacni sidaas iyada ah ayay markaa tilmaamayaan tumtirunaa minhu radaadan aad markaa waxa weeye na- eh, roobka naga siiso yacni markaa minhu yacni saxaabka daruurta xaggeeda radaadan mid markaa tixtiix ah ama dhibicdhibic ah yacni markaa waxa weeye eh, oo waxa weeye qidqidan yacni markaa dhibcihiisu yaryar yihiin oo bimacnaa waxa weeye gabaxle ah gabaxle yacni marka ah oo sajlan yacni marka waxa weeye yani markaa shubmaya oo aad markaa u shubmaya yaa da aljalaali kii weynida u saaxiibkaa waalikraami sharfista u saaxiibka ahaayow rawaahu abu cawaana fii saxiixih abu cawaana ayaa soo wariyey oo saxiixiisa markaa ku soo wariyey xadiiskan yani abu cawaana uu soo wariyey yani waxay markaa culammada muxadisiinta qaarkood tilmaameen inuu markaa xadiiska uu daciif yahay oo sanadkiisa marka uu dacfi ku sugan yahay waxaana marka waxa weye ka mid a xaafid ibnu xajar waxa uu yihi markaisaga abu cawaana wuxuu ku soo wariyey bisanadin waah sanad dacfigiisu daran yahay ayuu marka ku soo wariyey ayaa marka xaafid ibnu xajarna yani uu yidhi culamo kalena waa ka sii rareen oo markaisaga hadalkaa xaafid ibnu xajar unbay ku kaaftoomeen inuu markaa bisanadin waah inuu yahay ayay markaa ku kaaftoomeen adciyooyin kale oo nebiga sala allahu alayh wasalam ducooyin kale oo ka soo arooray oo uu nebigu ku duceeyey markaa roobkana waa soo aroortay oo waxa weeye waynu soo aragnay markaa qaarkood ayaynu markaa soo aragnay hadday tahay marka waxa weeye khudbadda jimacada inuu markaysaga ku duceeyey yacni marka hadday tahay waxa weeye inuu markaa roobdoon marka salaad maruu tukaday inuu markaa ku duceeyey yacni markaa taasna saas yada ayay usoo aroortay marka waxaanu marka xadiidku marka uu tilmaamaya lagu khatimaya ya daljalaali waalikraam marka waxa weeye ducooyinka qaar in lagu khatimo ya daljalaali waalikraam waxay tahay mid mashruuca oo markaa nebigu sala allahu alayh wasalam waxa u ihi alidu biya daljalaali waalikraam yani waxaa laazimtaan yani ya daljalaali waalikraam yani markaa laazima ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi xadiidka shan boqol iyo laba iyo labaatan wa can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayre waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqday anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay qaala uu yidhi kharaja sulaymaanu nebi sulaymaan baa baxay calayhi salaam nabadgelyo korkiisa ha ahaatee yastasqii isagoo roobdoon samaynaya yacni marka waxa weeye ayuu baxay yastasqii wuxuu noqonayaa xaala manwiya ayuu markaa noqonaya xaaluu markaysa waxa marka uu niyeysan yahay inuu waxa weeye roobdoon sameeyo yacni marka ayuu u baxay xaaluu niyeysan yahay inuu roobdoon sameeyo maaha markii hore uu baxayeyba marka inuu sii ducaysanayey yacni ma aha ee waxa weeye marka wuxuu noqonaya xaala manwiya aw muqadara fara'aa namlatan fara'aa wuxuu arkay namlatan quraanca ayuu arkay oo mustalqiyatan yacni markaa jirjirka u jiifta bimacnaa qadaadka ama jirjirka u jiifta ayuu arkay yacni mustalqiyatan markaa u jiifta calaa dahrihaa dhabarkeeda u jiifta raaficatan sare u qaaday qawaa'imahaa yacni markaa addimadeediina sare u qaaday yacni jirjirkay u jiibsatay addimadiina sare ayay u taagtay ila asamaa'i xagga samada ayay u taagtay taquulu iyadoo leh allaahumma innaa khalqun min khalqik ilaahayow waxaannu ka mid nahay yacni markaa khalqi bimacnaa abuur abuurkaaga ka mida oo khalqiyadaada abuurtay ayaannu ilaahu ka mid nahay laysa binaa ghinan can suqyaak laysa binaa naguma sugna ghinan wax maarmitaana ama kaaftoona oo aannu ka kaaftoomayno can suqyaaka waraabintaadna waraabinaysana midaannu ka maarmi karayno ma aha ee ilaahayow waa u baahan nahay markaa sidaas yadaa iyadoo ku ducaysanaysaa ayuu nebi sulaymaan maqlay fa qaala wuxuu idhi irjicuu noqda noqda ayuu yidhi faqad suqiitum waa laydin waraabiyey bidacwati hayrikum ducada cid kale ayaa markaa laydinku waraabiyo roobka laydinku siinayaa roobkii waxaa ku helaysaan yacni markaa duco cid kale idiin ducaysay quraanjadaasi ducada idiin yacni ducaysay ee roob yacni doonta ay samaysay taas yada ah ayaad markaa roobka yacni ku helaysaan rawaahu axmedu imaam axmed baa soo wariyey wa saxaxahu alxaakim xaakimna waa saxiixiyey xaakimna waa saxiixiyey adigu marka culamada qaarkood waxay sheegeen imaam axmed werinta marka uu soo wariyey ee xaafid ibnu xajar marka uu u tiiriyey halkan iyo talkhiiskaba in musnadka kollay matbuuc ee hore loo taabacay inaanu markaysaga yacni xadiiskani sidaas uga oolin faharista laga qoray laftooda markaysaga marka in yacni markaa aan markaa lagu yacni marka culamada qaar ay ka waayeen sidaas iyadaa bay markaa tilmaameen oo marka albaniya ay ka mid yihiin muxaqiqa kitaabkuba ay ka mid yihiin marka waxa weeye calaa kulli xaal waxaa laga yaabaa bay yidhaahdeen in marka waxa weeye kutub kale inuu ku soo wariyey oo aan ahayn markaysaga waxaan musnadka aduu musnadkana nuskhadii hore markaysaga matbuuca ahayd waxaa markaa ku sugnaa markaysaga yacni bacdul axaadiis oo ka dhacday ayaa markaa jirtay marka waxa weeye axaadiista ahaana mooji marka calaa kulli xaal waxaa marka xadiiska saxiixiyey xaakim waxaa ku waafaqay markaa dahabi ayaa xadiiska ku waafaqay waxaa kale oo quweeyey xadiiska markaa nawowi oo isaguna fasliga saxiixa ee khulaasada ayuu ku soo arooriyey isaguna sidaas iyada ayuu ku quweeyey waa xadiidka daciifiyey marka albani markaa sanadka xadiidka yani waxaa ku yara sugan raguu yidhi albani wax tarjumaha marka uma helin oo maxamed ibnu cawn iyo aabbihi yani wax markaa waxa weeye tarjumeeyey oo bimacnaa waxa weeye nimankaa ka warramay yani ma helin marka haalibu danni waa inay markaa yihiin yani labaduba majhuulaan waa inay yihiin laba majhuulaan la garanaynin waa inay markaa yihiin taasna muxaqiqa kitaabku sa aragtaan waxa uu tilmaamay markaisagaa in yani culammada qaarkood ay sheegeen in la garanayo oo imaam axmed waxa uu cilalka ku odhanaya ui rajulun macruuf culammaduna hadday cibaarada noocaas oo kale ay yidhahdaan macruufun waxay u jeedaan ay macruufun bilcadaala cadaalad baa markaisagaa lagu garanayaa yani sidaas iyada ah ayaa muraadkeedu markaisaga u yahay cibaarada noocaas oo kale ah macruufun haddii la yidhaahdo yani markaa raawi ruwaadda ka mid a waxaa looga jeedaa ay macruufun bilcadaala cadaalad baa lagu garanaya baa markaisaga laga tilmaamay albani laftiisuna markaisaga waa tilmaamay cibaarada in saas oo kale loo isticmaalo yani marka waxa weeye waa tilmaamay oo silsilatu axaadiisi saxiixa yani mujalladka koowaad istidraageeda yani marka ayuu macno noocaas oo kale ah ku sheegaa isagoo nin kale ka warramaya isagoo nin kale yani markaa ka warramaya marka waxa weeye calaa kulli xaal xadiidkan yani dacfiga yaree ku sugan waxa kabaya markaisaga ariiq kale oo muxaqiqa laftiisa uu soo arooriyo taxaawi mushkilul aathaarka iyo khatiib taariikhda iyo ay ku soo wariyeen dariiqaa kaleoo markaisaga dacfiba ku sugan ha yeeshee dacfigiisu waa dacfi markaisaga yar marka labada dariiq marka la isu geeyo waa isku weynayaan sawaabku waxay tahay sida muxaqiqa kitaabka uu ku tegay inuu xadiidku yahay xasanun biariiqayhi labadiisa dariiq marka la isu geeyo yacni marka inuu xasan isku noqonayo sidaas iyadaa ayuu sawaabku yahay xagga macnaha xadiidka markaynu usoo noqonno xadiidku waxa uu inoo tilmaamayaa in waxa weeye nebi sulaymaan inuu maqli jiray codka qudhaanjada uuna fahmi jiray taasna waxaaba laynoogu sheegay qur-aanka ayaa laynoogu sheegay cullimnaa mantiqa dayr yacni shimbiraha waa fahmi jiray codkiisa saasi laeg markaysaa markaa qudhaanjadana waa fahmi jiray waa kii waxa weeye markaysaa markaa hadalkii qudhaanjadu ay ku hadlaysay markay qudhaanjooyin kale la hadlaysay nebi sulaymaan markaysaga xoe waa waa maqlay waa maqlay suuratu namli waa tii lagaga warramay yacni qisadaas ee laynoogu sheegay marka calaa kulli xaal waxaa kale oo ku sugan inay waxa weeye xayawaanaadku sida quraanjada iyo ashyaada la midkii inay ilaahay baryaan ilaahay inay baryaan ayaa markaa ku sugan sidaas aawadeed bay roob doontaa sameeyeen oo ilaahay markaysaga roob ay weydiisteen waxaa kaloo ku sugan inay suurowdo markaa yacni bini aadamka in loogu naxariisto yacni xayawaanaadka in loogu naxariisto ama roob lagu siiyo taas lafteedu markaa inay suurowdo ayaa markaa xadiisku laftiisa ku tilmaamay irjicuu faqad suqiitum bidacwati hayrikum taas iyadaa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen yacni roobdoontaoo kale marka la samaynayo xoolaha iyo markaysa waxa in la soo saaro yacni waxa weeye ayaa markaysa wax marka ay yidhaahdeen waa markaa fiican tahay yacni markaa sidaas oo kale ayay markaa yidhahdeen laakiin axaadiistii nebiga sala allahu alay wasalam kuma soo aroorin in la soo saaro yacni markaa kumay kumay soo aroorin sidaas aawadeed inaan waxba la soo saarin ayaa sawaab ku yahay ducaday ducaysanayaan iyagoo waxa weeye aan la soo saarin baa dhici karta inay ducaystaan waxaa kaloo ku sugan oo xadiisku daliilu yahay inuu ilaahay korreeyo oo yacni khalqigiisa ka sarreeyo taasna waxaa laga qaadanayaa culuwiga ilaahay iyo korraynta uu ilaahay korreeyo yacni qudhaanjadu jiibsadka intay jirjirka u jiibsatay haddana gacmaha sare u taagtay ama markaa yacni addimadeeda ay sare u taagtay waxay ku tusinaysaa yacni korraynta uu ilaahay korreeyo siday u qirsantahay xataa qudhaanjadu siday u garanayso qudhaanjadu siday u garanayso inuu ilaahay korreeyo adilo badan baana ku soo aroortay culuwiga ilaahay korreeyo oo aayaad qur'aan iyo axaadiis nabowiya intaba marka isagaa leh yacni culammada markaa muslimiintuna waa ku ijmaaceen oo waa arrin iswaafaqsanaayeen waa dambe ayaa waxaa soo darriyey markaysaga qolyo ahlubidaca oo waxa weeye markaa la yimi laba ra'yiyo markaysaga aad iyo aad u liita oo markaysa waxa markaa waxa weeye yacni markaa adilada khilaafsan oo marka waxa weeye kufriya yacni markaa la yimi qowl odhanaya ilaahay meel walba waa joogaa oo daatada ilaahay meel walba waa ku sugan tahay oo meel ay ka maran tahay ma jirto hadalka caynkaas ah oo muctasilada nimanka la yidhaahdo niman lunsan ahi ay marka waxa weeye qabaan iyo qolo kale oo ka sii dartay oo yidhi marka waxa weeye ilaahay khalqigiisana kuma jiro kamana baxsana lamana xidhiidhsana kamana go'na oo waxa weeye iyaguna ku dhacay tactiil marka waxa weeye dhammaystiran oo jahmiyada iyo atbaacdooda yacni marka waxa weeye qaar badan oo ka midina yacni ay sidaa ku tageen aljahmiya wa atbaacu aljahmiya yacni marka ra'yigaas laa daakhila alcaalam walaa khaarijahu ra'yiga noocaasa ayay la yimaadeen ashaaciradana markaysaga markaa haalibkoodu waxay markaa ku dhaceen yacni tactiilkaa dhammayska tiran oo inay yidhahdaan laa daakhila alcaalam walaa khaarijahu ee ina allaha bidaatihi fii kulli makaan ma yidhaahdaan ee waxay yidhaahdaan laa daakhila alcaalam walaa khaarijahu ayay markaysagaa yidhaahdaan taasina waxa weeye waa nafyi mutlaqa oo rabbi markaysa waxaan markaa waxa weeye tactiil yacni laga madhnaysinayo sifooyinkiisa kamaalka yacni sidaas yada ah weeye waana tactiil yacni markaa weyn weeye oo haddii la yidhahdo ilaahay khalqigiisa kuma jiro macnaheedu wuxuu markaa noqonayaa dee inuu ka baxsan yahay baa la ismoodsiin karaa markay laakiin ka daba keeneen ay yidhaahdeen kamana baxsana dee macnuhu waxay noqonaysaa haddaanu khalqigiisana ku jirin kana baxsanayn yacni muxuu noqonayaa shayga waxa weeye sidaas ahay dee inaanu jirin ayaa markaysagaa ka laazimaysa hadalka laazimka hadalkooda ka laazimaya ayaa sidaas yadaa markaa noqonaya laakiin laazimu lmadhab laysa bimadhab bay culammadu yidhaahdaan oo waxa weeye qof baa waxaa dhici karta hadalka uu yidhi kufri iyo gaalnima inay ka laazimayso haddana laazimkii inaan loo qabanin ayaa markaa suurowda ilaa uu isagu iltizaamo oo uu aqbalo markaysaga waxa macnaha ka laazimaya marka laazimkii hadduu mancinayo mid loo qabanayo oo waxa uu keensanayo lagu xukumayo yacni ma aha sida culammada muxaqiqiintu ay markaa tilmaameen adilada sheegaysa ilaahay inuu korreeya waa fara badan tahay wa huwa alcaliyu alcadiim ilaahay waa ka korreeya subxaana rabbiya alaclaa alraxmaanu cala alcarshi istawa yacni adilada istiwaaga sheegaysa adilada culuwiga sheegaysa yacni wa huwa alqaahiru fawqa cibaadih marka ilaahay si walba culuwiga iyo korrayntu waa ugu sugnaaday hadday tahay culuwu alqadri culuwu alqahri iyo culuwu daat ilaahay si walba waa u korreeyaa xagga sharaf ahaan waa korreeyaa xagga awood ahaan waa korreeyaa xagga daat ahaan waa korreeyaa daatadiisuna khalqigiisa waa ka korraysaa waana ka baxsan tahay sidaas yada a weeye oo ilaahay yacni waxa weeye cilmigiisa iyo ogaalkiisa yacni wax ka qarsooni ma jiro ee khalqigiisoo dhan waa daalacanaya waa ka warhayaa meelaanu ogayni ma jirto ha yeeshee daatadiisu khalqiga kuma qooshna oo kuma dhex jiro oo ilaahay suuliyada iyo meelaha nijaasooyinka iyo kudaafadaha ilaahay kuma dhex jiro kaadiduna inay ku dhacdo ilaahay waa ka nasahan yahay kaadida markaysaga iyo saxarooyinka inuu ilaahay ku dhex jiraa wax suuragala ma aha waa in laga nasahaa subxaana rabbiya alaclaa ilaahay markaa nasahaadda la nasahaya xumaanta laga dheeraynaya waxay keensanaysaa in la yidhaahdo suuliyada iyo markaysa wax markaa saxarooyinka iyo kudaafadaha ilaahay kuma jiro khalqigiisa waa ka baxsan yahay carshiguu ka korreeya carshiga iyo khalqigoo dhanna isagaa ilaahay haya wax ilaahay hayaana ma jiro ee laakiin ilaahay waa qaa'imun bidaatih hani baanu khalqigiisa ka yahay yacni khalqigiisana waxba ugama baahna carshiga iyo xamalatu carshiga dhammaan ilaahay isagaa haya adilada inoo sheegaysa korraynta ilaahay aad iyo aad bay u badan tahay caqliga iyo sharciga intabana waa lagu ogaaday iyo fitrada mid walba waa lagu ogaaday aayaadka qur'aankaay ku soo aroortay axaadiista nebigaay ku soo aroortay gacmaha sare xataa aynu u taagayno markaynu ilaahay baryayno xagga saraa la jalleecaya gacmaha sare loo taagaya qur'aankaa la soo dejiyey baa la yidhi waxa markaa yacni aayaadka ku soo arooray in laga soo dejiyey yacni waxa weeye yacni xagga ilaahay laga soo dejiyey ilaahay inuu korreeyey taa lafteedu daliil u tahay tanziilu min alraxmaani araxiim yacni tanziilu min xakiimin xamiid yacni waxa weeye yacni waxa weye tilmaamaysaa soo dejinta la soo dejiyey culuwiga ilaahay ayay sheegaysaa ilaahay markuu doonaya nebiga sala allahu alayh wasalam inuu waxa weeye sharfo oo uu markaa waxa weeye la faqo oo uu markaa waxa weeye dhoweeyo waa markaas toddobada samaba ilaahay waa dhaafiyey sidratulmuntaha ayaa markaysaga waxaa markaa la dhaafiyey halkaas ayaa waxa weeye la dhaafiyey markaasaa ilaahay yacni markaa waxa weeye yacni salaadihii loo soo sheegay shanta salaadood in lagu faral yeelay yacni konton baa markii hore loo sheegay waa soo noqday nebi muuse ku soo maray waxa weeye samada markaa lixaad dabeed nebi muuse muxuu ku yidhi ilaahay ku noqo yacni waxa weeye konton salaadood ummaddaadu ma qaadi karto ee ilaahay ku noqo oo waxaad markaa tidhaahdaa ilaahay ow iga khafiifi markaasuu ilaahay ku noqday axaadiista saxiixaynkaasaa ugu soo aroortay korraynta ilaahay korreeyo ayay markaa taasi tilmaamaysaa mu odhan adigu halkaaga taagan ilaahay markaa weydiiso oo ka bari inuu markaa waxa weeye kaa khafiifiyo salaadaha oo kontonka markaa wax laydinka dhimo laakiin muxuu yidhi irjic ilaa rabbik ilaahay ku noqo oo waxaad weydiisataa markaysaga in laydinka khafiifiyo sidaas yadaa weydiiso markaasuu ku noqday taa dhammaanteed waxay tilmaamaysaa culuwiga ilaahay korreeyo ayay tilmaamaysaa marka calaa kulli xaal ilaahay khalqigiisa waa ka sarreeyaa waa korreeyaa ilaahay yacni fitrada xataa dadka waa lagu garanaya oo waxa weeye ilaahay baa sidaa iga sarreeya bay dadku ku dhaartaan marka waxa weeye ilaahay waa korreeyaa waa sarreeyaa khalqigiisa waa ka baxsan yahay yacni toddobada samo iyo carshigaba waa ka korreeyaa ilaahay yacni daatadiisu waa ka korraysaa cilmigiisa iyo ogaalkiisana wax ka daahani ma jiro wax walba waa og yahay meel walba waa ka warhayaa wax ka qarsoonay sidaas yadaa ayaynay u jirin marka xadiidkan laftiisuna culu- culuwiga ilaahay sidaas yada ah ayuu markaa daliil yacni markaa ugu yahay xadiidka shan boqol iyo saddex iyo labaatan waa can anasin waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam nabigu istasqaa roobdoon inuu markaa nabigu sala allahu alayh wasalam inuu markaa sameeyey oo fa ashaara wuxuu tilmaamay bidahri kafayhi labadiisa markaa yacni kaf bimacnaa labadiisa gacmood kafka waxaa la yidhaahdaa inta jalaqsatayda yacni ilaa jalaqsatayda laga gaadho marka baabacooyinka iyo faraha yacni marka waxa weeye waxay ka mid yihiin waa kafafki kafkii weeye marka waxa weeye gacmihiisa labadiisa kaf yacni dhabarkooda ayuu xigsiin jiray ila samaa'i xagga samada oo waxa weeye marka uu roob ku ducayn jiro ku ducaynayo yacni gacmaha waa foorarin jiray yacni gacmaha waa foorarin jiray sidaas yada ayuu u foorarin jiray oo dhabarkoodu xagga samada yacni markaa xigsiin jiray akhrajahu muslimun muslim ayaa xadiiska yacni markaa soo saaray ee ducooyinka kale marka la ducaynayo yacni gacmaha baatinkooda ama xaggooda hoose calaacalaha ayaa la xigsiiyaa samada oo markaa yacni sidaas la xigsiiyaa laakiin waxay ku soo aroortay roobka marka lagu ducaynayo in waxa weeye gacmaha in xaggooda hoose calaacalaha ah in hoos markaa la xigsiiyo yacni dhabarkoodana in xagga sare yacni markaa ee samada la xigsiiyo sidaas yadaabaa soo aroortay xadiid kale lagu soo wariyey waa jira oo tilmaamaya waxa weeye marka ba- yacni wax eh, dhibaato la kor qaadayo marka laga ducaysanayana waa in gacmaha calaacalahooda xagga hoose la xigsiiyaa marka waxa weeye eh, lagu ducaysanayo yacni in wax ilaahay ku siiyo khayra ku siiyana waxa weeye yacni gacmaha baatinkooda ama calaacalahooda ayaa xagga sare ee samada la xigsiiya laakiin hadday tahay lirafci lbalaa bale la kor qaadayo yacni gacmaha calaacalahooda waa in la xigsiiyaa yacni markaa xagga dhulka laakiin xadiidkaasi ma asixin waa xadiis daciifa yacni laa taquumu bihi xuja xadiis daciifa aan la cuskanaynin weeye markaas sawaabku waxay tahay in la yidhaahdo yacni markaa roobkaa laga reebaya oo wixii roobka ku saabsan ducadiisa yacni waxaa soo aroortay gacmaha calaacalahooda in la foorariyo ayaa soo aroortay yacni laakiin ducooyinka kale gacmaha markaysaga calaacalahooda waa in sare loo taagaa oo xagga samada markaysaga marka ay xigaan xagga samada waa inay markaa xigaan akhrajahu muslimu muslim baa saxiixa kusoo wariyey waa xadiis saxiixa in la yidhaahdo yacni gacmaha sare taagga sare loo taagayo culuwiga ilaahay daliil uma aha waayo salaadu siday qiblo u leedahay ayaa markaa ducaduna qiblo u leedahay marka qiblada ducadu waa samada ra'yiga noocaasa qaarkood baa markaa yidhi yacni mucatilada ka mida laakiin waxa weeye qowlkaasina sax ma aha sababta aanu sax u ahayn waxay tahay yacni shay yacni cibaadada hadday sa- yacni salaad tahay iyo hadday duca tahay mid walba qibladu markaysaga waxa markaa kacbada ayaa qiblo u ah kacbada ayaa qiblo u ah axaadiista istisqaagana axaadiis badan waxaa ku soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam fatawajaha ila alqibla fastaqbala alqibla qibladuu qaabilay markaasuu duceeyey qibladuu u jeestay markaasuu duceeyey marka waxa weeye hadday salaad tahay iyo hadday duco tahayba kacbadaa qiblo u ah ha yeeshe waxa weeye gacmaha sare loo qaadayaa waxa ay tahay iyada culuwigii ilaahay ayay marka waxa weeye yacni marka inoo tilmaamaysaa oo ay waxa weeye daliil u tahay laakiin marka lama odhanayo yacni samadu waa qiblatu ducaa wax daliilana mas'alada noocaasi ma laha wax daliilana ma laha ee dadku waxa weeye roobdoonta siyaalo kale oo aan ku soo aroorin adilada sharciga ah oo ay isticmaalaan baa jira waxaa ka mid a markaa siyaalaha waxa la yidhaha tadcaar oo ay isticmaalaan reer miyigu ay isticmaalaan taasoo kale marka waa jirtaa oo markay yidhahdaan roobdoon aan samayno waxay odhanayaan tadcaar aan samayno yacni ha la isu yimaado xoola ha la qalo yacni marka waxa weeye sidaa ha la sameeyo marka waxa weeye qaabka noocaasay samaynayaanna yacni qaab marka waxa weeye sunnadii nebiga sala allahu alayhi wasalam waafaqsan ma aha waa qaab marka waxa weeye kayfiyadaasi bidca ay tahay qaabka ay samaynayaan waa qaab bidca ah oo sunnadii nebiga sala allahu alayhi wasalam markaa khilaafsan weeye waxaanay markaa tahay in sunnaha nebiga la raaco ayaa markaysaga markaa sida yacni markaa sharcigii ay tahay laakiin in sunnihii nebiga sala allahu alayhi wasalam inta laga tago yacni waxa weeye si khilaafsan lala yimaado ta noocaasi markaysaga waxa mid saxa ma aha khayrkuna wuxuu ku jiraa yacni in nebiga la raaco sala allahu alayh wasalam ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum marka adiladu waxay inoo sheegaysaa nebiga sala allahu alayh wasalam in la raaco oo wax kasta uu sameeyey markaysaga isaga lagaga daydo laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana liman kana yarju allaha walyawma alaakhir marka nabiga sallallahu alayhi wasallam in lagu daydo oo dariiqadiisii la raaco oo sidiisii markaa lala yimaado khayr oo dhanna wuxuu ku sugan yahay nebiga sallallahu alayhi wasallam raacitaanka la raacaya lagu dayanayo ayuu ku sugan yahay sidaas iyada ah ayaa sida saxdii marka ay tahay waxa marka waxa weeye kale oo dhacda dadku markaa inay siyaalo markaa kale inay dadka qaar isticmaalaan sida koonfurta meelo ka mid oo kale waxaa laga isticmaalaa in wax la yidhaahdo istun la yidhaahdo oo marka roobka la waayo waxaa la samaynayaa istun wax la yidhahdo ayaa la samaynaya oo waxa weeye waa la yskaga dhiijinayaa oo waa la yisgaraacayaa marka waxa weeye la ysdilo ee marka waxa weeye dhengadaha markaa la ysu qaate ee yacni markaa dhiiggu markaa uu dareero ayaa la leeyahay markaasuu roobku imanaya roobku markaasuu imanaya qaabka noocaasina sharci ma aha waa qaab munkar ah oo markaysagaa bidco ah oo dalaal iyo baadi ah xaaraanna ah oo markaysagaa lagu dembaabayo oo waayo markaysaga waa dadka waxa weeye ilaahay dhiiggiisa ayuu dhowray maadaama markaysagaa dhiiggiisa uu dhowray in markaa loo laysu garaaco oo laysu dilo dhiiggii macsuumka ahana markaysagaa la bannaysto si markaa waxa weeye roob loo helo tan noocaasina waxa weye waa mid xaaraan ah oo waxa weye min kabaa'ir dunuub ah marka waxa weeye dariiqa marka waxa roob doona ma aha waa bidco mar labaadka waxa weeye waa macsi oo shay markaysaga macsiya ayaa markaysaga waxaa laga dhiganayaa yacni dariiqo roobkii lagu helayo yacni markaa laga dhigaya dariiqo roobkii lagu helayo ayaa laga dhiganaya tan noocaasina waa munkar in lala yimaado ma aha dadka qaarkood waxay kaloo sameeyaan waxaa ka mida meelo kale ay ka sameeyaan in waxa weeye eday markaa gaboobay in markaa geed la saarayo in markaa ibta laga xidhayo ibta in laga xidhayo caano markaysaga in laga buuxinayo oo lagu shubayo shubayo caanihii oo sidaa caanaha markaysa caanihii marka isagoo halkaa jooga ayaa ibtiina laga xidhay dabaedna markaysaga geedkaa la saaraya marka dambe ayaa maraqii laga furaya ilwaatii markaysaga markaa la xidhay markaa laga furo ayaa dabeedna markaysaga kaadidii markaa shubmaysa isagoo buuxsamay ayay markaa shubmaysaa waa laysu dhigayaayo markaysaga dadkiiba markaysaga waxaa dabeedna isa soo hoos tubaya oo waxa weeye dabeedna markaa waxa weeye isu dhigaya qaabka noocaasna dadka qaarkood inay sameeyaan baa markaa laga tilmaamay oo meelaha qaarkood markaysaa markaa laga sameeyo marka waxa weeye waxay ictiqaadsan yihiin marka saas ay sameeyaan in roobkii ay helayaan ayay markaa waxa weeye qabaan kullu dalika waxay tahay wax baatila oo markaysaa aan sharci ahayn oo waxa weeye markaysaa wax markaa aan aan bannaanayn yacni markaa weeye aan bannaanayn weeye haddii la yidhahdo waqtiyada qaarkood baanu waxyaalaha wax ka mida samaynay dabeedna roobkii baanu markaysagaa ku helnay oo roob waa helnay yacni markaa ta noocaasi markaysagaa ma noqonayso daliil bannaynaya in markaa dariiqada noocaasa roobdoon in loola yimaado mid bannaynaya ma aha sababta aanu u bannaynayni waxay tahay waxa weeye roobdoontu markaysagaa dariiqo sharciga ay leedahay dariiqadii sharciga in la raaco ayaa waajib ku yahay waa mar labaadkee markaysaa markaa waxa ay tahay waxyaalaha noocaasi yacni ibtilaa iyo imtixaan iyo waxa weeye ayaa dhici karta ilaahay roobka inuu u siiyo marka inaad waxa weeye tidhaahdo haddii waxa weeye aad roob helay waa markaysagaa dariiqo roobka lagu helo oo kaasun baan la imanayaa yacni iyaduna markaa mid saxa sidaasaynay markaa u ahayd oo waxa weeye iyadoo qofku macsi ku sugan yahay ayaa dhici karta markaysa waxaan markaa inuu ilaahay haddana u nicmeeyo ayaa markaa suurowda nicmadaasina waxay ku tahay waxa weeye xumaantiisu u kororsado ayaa waxa weeye yacni ay u sababi kartaa oo waxa weeye ibtilaa iyo imtixaan ayaa markaa ku jira walaa yaxsabana aladiina kafaruu anamaa numli lahum khayru lianfusihim inamaa numli lahum liyasdaaduu ifma yacni ilaahay wuxuu yihi kuwa gaaladii yayna u malaynin waxaanu markaa u seeta dheeraynaynaa u siyaadinaynaa inay khayr iyo wanaag u tahay iyo nicmada aynu siinaynaa iyagoo kufrigii iyo xumaantii iyo gaalnimadii ku sugan nicmada aanu siinaynaa inay khayr u tahay oo inay khayr yacni markaa ay ka helayaan oo khayr ay tahay yacni markaa waxa weeye ma aha ee waxaan ugu siyaadinaynaa si ay dembi u kororsadaan dembi si ay u kororsadaan waanu ugu seeto dheeraynaynaa waanu ugu siyaadinaynaa sidaas iyadaabaa marka ilaahay uu yidhi nebiguna waxau yihi sala allahu alayh wasalam yani idaa ra'ayta allaha yani yuncimu cabdahu calaa macaasiihi fainama dalika istidraaj waana xadiis xasan ah oo shaykhulalbanina markaa silsilatu xadiis saxiixa uu ku taxsiiniyey haddaad aragto ilaahay oo addoonkiisa u nicmaynaaya isaga oo addoonkuna macsidii iyo xumaantii ku sugan yahay waxaad ogaataa taasi inay tahay yacni markaa sabaansab la sabaansabayo oo waxa weeye markaa yacni si uu ugu halaagsamo yacni loo sabaansabayo inay tahay sidaas ogow ee laakiin waxa weeye ha u qaadanin inay tahay jacaylu ilaahay jecel yahay iyo raalli ahaansho uu ka raalli yahay sidaas yadaa ha u malaynin cumar ibnu khadaab wakhtigiisii ayaa waxa dhacday qiso meesha la yidhahdo masar ayaa markaa la furtay masar markii la furtay waxaa jirtay nimankii markaa gaalada ahaa ee masar degenaan jiray ee markii dambe islaamay waxay yidhahdeen waxaanu lahayn caada ayaanu lahayn markan dambe way islaameen muslimiin bay noqdeen caadada marka ay lahaayeen waxay tahay waxay yidhaahdeen markaan webiga markaa yacni niil markuu gurayo yacni xagga roobka maahayn laakiin way ku tacalluqdaa webiga niil marka waxa weeye uu gurayo yacni wakhti cayiman baa jirtay ayaa waxaanu samayn jiray inan baa markaysaga lasoo kaxayn jiray inantaa waa lasoo qurxin jiray gudgoon baa lasoo marin jiray yacni markaa dhar wanaagsan baa loo soo gelin jiray webigaa lagu tuuri jiray wakhti cayiman waa lagu miilootami jiro waa la qaybsan jirayoo maalinba inantaa markaysaga qolaa u leh maalinba inantaa qolaa u leh waxaa inantaana loogu ridayaa si aan markaysaga webiga aynay biyo uga waayin ee webigu markaysaga biyo biyo badan yacni markaa uu keeno ayaa inantaa loogu ridaya waktigii camr yani marka cumar ibnu khadaab ayaa camr ibnu caas ayuu marka uga yeelay barasaab marka camr ibnu caas oo markaysaga waxa meeshii haysta masar ayay yidhaahdeen caadada noocaasa ayaanu lahayn markaasuu wuxuu yidhi marka arrinka noocaasa lama samaynayo halkiibaa waxa weeye waktigii ay barteen markay ku ridi waayeen ayaa waxa weeye webigii markaa biyo yareeyey webigii niil halkiibaa waxa weeye ay yidhahdeen dee caadadiina waa adigii noo diiday webigiina waa kaasoo waa guraya waktigii xilligii aanu ku ridi jiray markaysaa markaa dee inantana dee waa adigii markaysa markaa diiday marka inaanu ku ridno markaa dee waxa biyo heli mayno waa kaa webiga markaa hadda sii guraya cumar ibnulkhadaab buu warkii usoo sheegay camr ibnulcaas waxa uu ku yidhi arrinka noocaasa ayay samayn jireen iminkana waxay yidhahdeen sidii ayaanu marka waxaweye samaynaynaa waanu diiday xaaladdu marka halkaasay maraysaa webigiina biyihiis waa yaryihin cumar ibnulkhadaab baa markaysa waxa markaa yidhi arrinka noocaasi islaamnimada mid lagu samaynayo marnaba ma aha warqad buu soo qoray markaysa markaa yacni cumar ibnulkhadaab oo markaa webiga uu yidhi ku rida warqaddaa wuxuu leeyahay waxay ka socotaa markaysaga addoonkii ilaahay cumar ibnulkhadaab bay ka socotaa waxay ku socotaa webiga niil waxa uu yidhi webiyow haddaad iskaa u socon jirtay ha soconin haddii ilaahay markaysaga uu ku socodsiin jirayna waxaanu weydiisanaynaa ilaah waaxidulqahaarki inuu ku socodsiiyo intaasaa ku qoray wuxuu yidhi marka arrinkaa lama samaynayo warqaddaana ku rida buui webigii baa markaysa markaa soo fatahay dibna markaysa markaa uma gurin marka sidaas iyada aba caadada noocaase xunina ay ku burtay marka waxa weeye wakhtiyada qaarkood waxa dhici karta wax marka waxa weeye xun in wakhtiyada qaarkood imtixaanu ilaahay dadka imtixaanaayo inuu marka waxa weeye wax tuso oo marka waxa weeye nicmo la siiyo adduunyo ayaa suurowda taasina ibtilaa iyo imtixaan ayay tahay ee macnaheedu maaha rabbi inuu ka raalli yahay laga qaadan maayo waxau ilaahay ka raalli yahay waxaanu ka raalli ahay adilada sharcigaa lagu ogaadaa laakiin waaqaca sidaasaa la sameeyo saasaa dhacday laguma ogaado waxaasuu ilaahay ka raalli yahay iyo waxaasaanu ka raalli ahayn mid lagu garan karo ma aha ee adilada sharciga ayaa lagu gartaa waxauu ilaahay ka raalli yahay iyo waxaanu ka raalli ahayn والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك